Casharka labaatanaad Guriga Maamulka Shaqade bay maanta sameeyaan. Berihii Kirishitaankii hore wuxuu guddiga maamulka ka samaysnaa koox yar oo ahaa rasuuladii iyo waayeelladii Yeruusaalem. Go'aamada waaweyn oo khusaysa kiniisadda Kirishtaanka ah oo dhan guddigaas baa samayn jiray. Guddigaas waxay ka wada hadli jireen waxa ku qoran Qorninka Quduska ah waxayna raaci jireen tilmaamta ruuxa Ilaahay. Saas awgeed, iyagoo isku khalbi ah bay go'aan isla gaari jireen. Maanta isla habkaas baan raacnaa. Ilaahay baa isticmaalo siday doonistiisa u sameeyaan. Walaalaha subkan oo ka mid ah guddiga maamulka aad bay u daneeyaan ereyga Ilaahay. Waayo arag bayna ku yihiin qorshaynta hawlaheenna iyo waxyaalaha ereyga Ilaahay ku saabsan. Asbuuc walba way isla kulmaan siday uga wada hadlaan waxay walaalaha calamka jooga oo dhan u baahan yihiin. Sidii waayihii hore bay warqado ama hogaamiyeyaasha safro oo kale inoogu gudbiyaan tilmaamo ku salaysan kitaabka. Taani dadka Ilaahay waxay ku midaysaa fikir iyo shuqulba. Guddiga maamulka waxay mas'uul ka yihiin diyaarinta waxbarashada Ilaahay ku saabsan. waxayna walaalaha ku dhiirigeliyaan hawsha wacdiga. Kor bay kala socdaan doorashada walaalaha mas'uuliyaad gaar ah loo doortay. Waxay raacaan tilmaanta ruuxa Ilaahay. Guddiga maamulka waxay doondoonaan tilmaamta Yehooba sayidka calamka iyo Ciise madaxa kiniisadda. Walaalaha guddiga maamulka iskuma maleeyaan inay yihiin madaxda dadka Ilaahay. Iyaga iyo kirishtaanka subkan oo dhan waa kuwa wanka ciise u raaca meel alla meeshu tagoba muujintii afar iyo toban afar guddiga maamulka aad bay u qiimeeyaan mararka aan ilaahay u barinno su'aalaha soo koobidda beryihii kirishitaankii hore yay ahaayeen guddiga maamulka sidee bay maanta guddiga maamulka u doondoonaan tilmaamta ilaah sii ogaansho ka arag faliimaha rasuuladda shan iyo toban kow ilaa soddon iyo shan siday gudhigii maamulka oo hore u xaliyeen arrin iyagoo qorninka quduska ah iyo ruuxa quduska ah isku hallaynayo